Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan barashada dastuurka iyo wadaniyadda waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka ee Maamulka Somaliland. Tababarkan oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah waxaana shaqaalaha lagu bari doonaa casharro la xiriira dastuurka iyo wadaniyadda. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xiriirka Golayaasha Maamulka Somaliland Deeqa Cabdi Yuusuf iyo Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Maamulka Somaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuqute ayaa si wadajir ah faahfaahin uga bixiyay muhiimadda uu u leeyahay shaqaalaha tababarka.
muddada macalinku idinla joogo waxaa laydina barayaa waa buugga dastuurka si kooban baa laydinku soo sheegayaa waxaa loogu talagalay qofka shaqaalaya inuu sideed saacadood tababarka qaato markaynu xarunta gudaheeda joogno waa laba cisho oo min afar saacadooda waxaan isku dayi doonaa wakhtiga in inta laga koobo laakiin idinka waxaa laydinka baahan yahay muddada halkan aad fadhidaan in dhaqdhaqaaqa la yareeyo intaa yaruu macalinku idinla joogo aad ka faa'iidaysataan intaa markaynu dhammayne tababarku dhammaado waxaa jira barnaamijyo wasaaraddu diyaarisay oo aad ka heli doontaan waxa weeyaan beejajka wasaaraddu leedahay youtube-ka aad ka helaysaan abiska aad ka helaysaan dastuurka waxaynanu uga dan leenahay guud ahaan ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasaaradeed marka dastuurkii wadaniyadda la barto qofku inuu noloshiisa wax ka bedelaa la doonayaa in wadaniyadaadu kor u kacdaa la doonayaa miiskanoo halkan yaala markaad aragto waxaa la doonaya qofku markuu dastuurkii wadaniyadda barto dee sidii shalay u ahaa inuuna maanta ahaanin qarankeena inaynu u turno nabadgelyadayna wada ilaashanno shaqada laguu dhibana waa ammaanay qofku inuu ammaanada ilaaliyo
waxaa la siiyey gaadhlaynis ama hagayaal xeerara waxa ay xeerarkaasu ka soo fuleen subxaanahu wa tacaala ilaahay abuuray kownkan waxa weeyaan kitaabka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka salawaatullahi caleyh wasalaam haddii inta adduunkan ilaahay abuuray qofka dadka bili'aadankaana ku dhex abuuray wuu odhan lahaa sidaad doontaan yeela oo aanu u sameeyeen xeerar iyo nidaam kala haga waynu garanaynaa sida ay buuraha iyo badaha iyo dadku madaxa isula dhici lahaayeen dastuurkan aynu baranaynaa maanta kamuu iman meel kale haddii aad eegto bilarada ama tiirarka halkan ku qorani mid waliba wuxuu ku salaysan yahay oo uu mambac ama soorska uu ka yimi uu yahay waa kitaabka iyo axaadiista rasuulka qaar ka mida shaqaalaha loo qabtay tababarka ayaa u mahad celiyey wasaaradda xiriirka dastuurka golayaasha maamulka somalilan maadaama ay tahay waajib dastuuriya oo qofku inuu dastuurka barta ay tahay maxaanku idhahdaa amar madaxweynena ay tahay oo isaa shaqaalaha dowladda ugu soconayso maanta aan intan halkan baynu ku joognaa haddii ilaahay idhaahdo inta kale ee maqan oo agaasimayaashii ay u badan yihiin beritoole ay iyaguna inoo iman doonaan markii hore waxaa lagu qabanayay tababarka xarunta barashada wadaniyadda iyo dastuurka ee jaarkeenna iyadoo la eegay shaqadaad haysaan iyo nambarka shaqaalihiinna oo fara badan ayaa agaasimuhu noo soo jeediyey inaannu halkan goobtan ku qabanno agaasimaha guudna way la qaadatay oo way isla qaateen hal midun baanu codsan lahayno waxaannu jecel lahay maadaamauu nambarka wasaaradda shaqaalaheedu aad u badan yahay waxaanaynu baranaynaana uu yahay wadaniyadda iyo dastuurkii inaynu aad u dhuganno muddo kooban baanu kolley joognaa